halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggana v o a somaali dot com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti lixda bisha janaayo ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku maqli doontaanna idaacaddeenna caawa waxaa ka mida baaqyada caalamiga ah xal ma u noqon karayaan qaboojinta xiisadda soomaaliya iyo etoobiya ee ku saabsan heshiis is-afgaradka ah oo dhowaantan ay la gashay etoobiya somalilan
waxaa kaloo qabaa roob in arrinta etoobiya inaysan hadda wakti dhow aysan wax hawle ku dhaqaaqi doonin sababto ah etoobiya hadda iyadaa mashaakil baaba ku soo sanadka waxaa lagu lagu darayaa sanadka ugu xun inuu yahay
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka hambalyada iyo heesahaase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa jimcihii tegay magaalada istanbul ee dalka turkiga oo uu wada hadallo ku leeyahay booqashadiisa ayaa ah tii afraad ee uu ku tago bariga dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya israa'il iyo xamaas toddobadii bishii oktoobar waxayna tani muujinaysaa dadaal diblomaasiyadeed oo soo cusboonaaday oo ku saabsan maamulka kaza dagaalka kadib iyo sidoo kaleeto joojinta fiditaanka colaadda khaza ee daanta galbeed ee la haysto lubnaan iyo marinada maraakiibta ee badda cas wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxay sheegtay in blinken sidoo kaleeto carabka uu ku adkeyn doono baaqyada kordhinta gargaarka biniaadminimo ee khaza inta uu ku guda jiro safarkan toddobaadka ayaa blinken waxa uu booqan doonaa israa'iil iyo daanta galbeed iyadoo sidoo kalena uu booqan doono dalalka griiga urdun qatar imaaraadka carabta sacuudi arabiya iyo dalka masar booqashada blinken ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo martin griffis ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadminimada iyo iskuduwidda gargaarka deg deg ah uu soo saaray bayaan jimcihii isagoo xusay in khaza ay noqotay meel dhimasho iyo quus ah saddexdii bilood ee lasoo dhaafay milatariga kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu ku riday in ka badan lixdan madaafiic rasaasta madaafiicda meel u dhow jasiiradda la yidhaahdo yongmyong sabtidii sabtida maanta sida uu sheegay milatariga kuuriyada koonfureed maalin kadib markii labada dhinac ay dhoolotus ay ka sameeyeen isla aagaasi u dhow xuduudda badeed ee ay ku murusan yihiin jimcihii kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku riday in ka badan laba boqol oo rasaasta madaafiicda meel u dhow jasiiradda yombiyong iyo bing yong oo ah laba jasiiradood oo dadku ay ku badan yihiin oo ku yaala koonfurta xadka labada dal dadka degan labada jasiiradood ayaa waxaa lagu amray in ay ka guuraan doonyihiina waa la hakiyey iyadoo markaasi lagu tilmaamayo xiisadani soo korortay tii ugu dareyda ee ka jirtay gacanka tan iyo markii pyongyang ay madaafiic ku garaacday mid ka mid ah jasiiradahaasi sanadkii labada kun iyo tobankii difaaca cirka ee ruushka ayaa sheegay inay soo rideen daraasiyiin dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrein ee kremyada la haysto iyo koonfurta ruushka jimcihii saraakiishu waxa ay sheegeen arrintaasi iyadoo keefna ay xoojisay istaraatiijiyaddeeda bartilmaameedka ah ee gacanka moscow ee colaadda laba iyo labaatanka bilood ee ka baxsan xuduudaha dalkaasi ukrain siriga dayuuradaha ayaa waxaa laga maqlayey sevastopol oo ah magaalada ugu weyn kremia iyadoo ay ahayd maalintii labaad oo toosa u la hakiyey socodka buundada isku xirtay jasiiraddaasi taasi oo moscow si sharci darra ay ku qabsatay toban sano ka hor oo ay u adeegsato isku xirka sahayda muhiimka ah ee dagaalka ruushka warkiina dhegeystayaal waa naga hintaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa washington tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu soo baxay khilaafku u dhexeeyey etoobiya iyo soomaaliya ee salka ku haya heshiiskii afgaradka ahaa ee somalilan iyo etoobiya ayaa waxaa soo baxayay baaqi diblomaasideed oo ay soo saarayeen wadamo iyo ururo caalami ah baaqyadaasi ayaa inta badanna la xiriiray sida la sheegayo madax banaanida in la dhowro madax banaanida soomaaliya haddaba baaqadaasi xal ma u noqon karayaan khilaafkan ka jira geeska africa waryaheena v o a cabdicasiis barrow ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdikaamil abshir oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga geeska africa
midda kood horta waxaa laga dhadhansan karaa inta badan waa isku dhow yihiin wuxuuna horta dowlada iyo ururay kala yihiin marka waxa uun maaragtay soomaaliya arrintaas inay tahay waxaa maarata qarnimadeeda qalad ku ah oo inay tahay unba taasaa laisku waafaqsan yahay marka maxaa maxaa lagu kala duwan yahay su-aal weye dowlada horta inta badan inay aragtida arrintaas mawqifkeeda ay ka maaragtay ay ku biiriso inay iska dayso labada urfuran tahay marka haddii noqoto in laga hadlo ay mawqif ku biiriso horta marka horeba lama firin cid etoobiya inay cid etoobiya ku taageeraysa oo arrin maaragtay dembi weyn oo maaragtay qaanuniyan dhanka maaragtay qaanuunka caalamka dembi arrin dembi ku aweeya marka laakiin haddiiba cid hadlayso waxay ahayd sida haddaba muuqato inay soomaaliya on wax ku aragto ku biiri ar macnaha ay aragtideeda maaragtay sida u aragto ay ku raacdo marka waana lagu kala duwan yahoo qaarkood wadamada waxyaalaha ku riixaya ururada mid waxay tahay mas-uuliyad qaanuuna caalamiga de ciddii aan maslaxad gaara ka lahayn etoobiya saas samayso haddiiba hadlayso ku qasban tahay inay sidaan ay wax u cabirto dabcan maslaxadana kama marna maslaxada kama marna maslaxadda waxay iskugu jirtaa dee wuxuu moog tahay wuxuu hay-ad khayriya macane waa wadamo iyo ururo caalamiya marka maslaxadda waxay iskugu jirtaa mid un maratay ka faa-ideysi ah oo sheekadii ahayd oo sida hadda masaaridoo kaleeto cadowa waa cadagiis waa saaxiibka iyo mid ah in ay u aragtay meshaan haddii saas sii ahaato looda ay si tobi rabto inay fursada ku sheegayso marka haddaan sii kala qaadno oo joob af kale u galno dowladahan hadla badankoodu waxaa loo qaybin karaa gobolka aan ku noolnahay iyo gobolka africa oo qaaradda africa iyo gobol kaleto oo ah isla qeybta ka nooca afeed marka iyo caalamkaba saddexaasaa loo kala qaadin kara marka gobolkan waxaa ugu muhiimsan egypt iyo suudan baa ugu muhiimsan oo iyagana dowlada carabeed ah sidoo kaletana dhanka carabta qatar baa ugu muhiimsan laakiin marka hadda aad markaad hadda fiiriso siday wax u socdaan oo kale iyo baaqyadan soo baxaya waad aragtaayo dowlado waaweyn ayaa hadlay kuwo kalena weli ma hadlin dowladaha aamusan maxaa lagu fasiri karaa aamusnaantooda
horta inay aamusaan way u furan tahay inkastoo weliba wakti aa dhiman yahay hadda maalin saddexaad baa lasii gelaya marka inaa aamusana puntland way furan tahay hadday hadlaana dee lafjirkoodu waa sida ku horey lamid noqonayaan marka laakin waxaa isweydiin karnaa maxay sababtu waa maxay hadda haddaad isbar dhigtay oo kaleeto masalan jinaha horta lagu weyn oo hadda aamusan soomaaliya xiriir fiican leh etoobiya xiriir fiican leh haddaan isbar dhigno saa ururka mida yuro o kaleto haddaan isbar dhigno waxay ku kala duwan yahin mid yurub labay isku dareen marka horena waa ka hadleen oo waa kii ay dareen dowladda soomaliya waa lasoo xiriireen labadaas isku dareen haddana dowlad ka dowlad italy oo kale oo kamid ah baa iyana si gaara aga hadashay marka waxaa jira meesha marka midow yurub waxaa jirta isaga mas-uuliyaddaas caalamiga iyo midaan haddana waxaa ugu dartaa amniga ah oo si gaara gobolka hon africa oo si gaara iyo caalamka oo si gaara maaragtay ay u fiirinayaan ururada waa ka mas-uulsan yihiin dowladaha waxa ay u gaaraan masaalix gaara masaalixaas waxay tahay mid yurub meeshan china ka dhex arkaan waxaa tartan ku jira mashruuc oo leeyaha la yidhahdo belt and road initiative iyo mashruuc cusuboo oo mid yurub ay leeyihiin la yidhaahdo global gateway baaqyadan soo baxaya ee makula tahay ee dhinaca diblomaasiyadda la xiriira khilaafkan badda cas ee soomaaliya iyo etoobiya hadda soo kala dhex galay inuu soo gabagabayn doonaan baaqyadan diblomaasiga ah horta gaba gabo horta wax way taraysaa soomaaliya maaragtay arrintaas xoogaa qaanuun ahaan way xoojinaysaa waxaa kaloo qabaa hob in arrintan etoobiya inaysan hadda waqti dhow aysan wax hawla ku dhaqaaqi doonin sababto ah etoobiya hadda iyadaa mashaakil baaba kusoo sanadkan waxaa lagu lagu daraya sanadka ugu ugu xunanu yahay oo hadda hadda international crisis group waxaa ku dartay macnaha east africa wadanka ama horn africa inay tahay wadanka ugu ugu khatarsan dhankan maaragtay taalasaha marka arrintan baaqiyadan iyo howlahan ayaa dib bay udhigi doonaan midda kaleto sababaha marka hore keenaba in dhanka ethoopia iyo dhanka xataa maamulka somaliland sababa saas u waaweyn ma ahan sababahaasi waxaa damaca siyaadadaha wada etoobiya damaca aweyn oo intaas laba akali ku tahay oona tabar leedahay ma fila inuu intaas sii soconayo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdikaamil abshir oo ka faalooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga geeska africa wuxuuna u warramayay waryaheena muqdisho cabdicasiis barrow boqolaal guri ayaa waxyeelo weyn ay soo gaartay dalka britain kadib markii ay ku soo rogmadeen daadad ka dhashay roobab lixaad leh oo toddobaadkii u dambeeyey da-ayey kumanaan kun oo qof ayaa la sheegay in la daadguriyey lagana daadguriyey guryihii ay deganaayeen warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
toddobaadkan badiba deegaanada dalka britain waxaa ka da-ayay roobka nooca loo yaqaano xayska ilaa laba boqol iyo afartan degniin oo la xidhiidha roobabka mahigaanka ah ee wata dabaylo xoogan ayaana ka jira badiba gobolada midlandska bariga angaliya iyo koonfurta england iyagoo kumanaan qof laga daadgureeyay guryihii ay ku jireen oo qaar badan oo ka mid ahi ay eedumeen dhinaca kale daadadka xoogga leh ayaa saameeyey khadadka tareenadu raacaan tan oo keentay dib u dhac weyn oo ku yimi isu socodka bulshada iyo gaadiidka halka gobolka nottinghamsha shil weyn uu ka dhacay webiga trent hay-adaha gargaarka deg dega ah ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay ku adkaatay in meelaha qaar oo gargaar looga dalbaday ay gaadhi waayeen mustafa yuusuf waa wiil soomaaliyeed khadka telefoonka ayaan kula xidhiiray waxa uu ii sheegay safar shaqo oo uu baxayay inuu joojiyey isagoo ku socday magaalada glasgow kadib markii dhowr jeer la baajiyey tareenkii uu raaci lahaa cabdixaafid magacaygu waa mustafe yuusuf oo kala soo hadlayo nottingham safarkii aan ku tegi lahaa magaalada glasgow iyadoo uu fatahay webiga magaaladu laba jeer ayaa safarkaa baajiyey dubna u dhiga dad badan oo degnaa webiga agtiisa waxaa daadku qaaday guryahoodii iyo ganacsiyadii ay ku lahaayeen heerka biyaha webiga ayaa gaadhay ilaa shan dhibic shan iyo soddon mitir sanadkii labada kun oo webigaasi fatahay ayuu dhararkaasi ku dhowaaday hay-adda biyadda ee britain waxay xaqiijisay in heerkii ugu sarreeyey biyuhu ay gaadheen ilaa afar iyo labaatan sannadood agaasimaha guud ee hay-adda biyadda britain ayaa waxa kale oo ay wakaaladda wararka reuters u sheegtay in boqolaal guri ay gaadheen biyaha fatahay habeennimadii jimcihii ayna weli ku howlan yihiin sidii ay dadkaasi gargaar u gaadhsiin lahaayeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay ilaa iyo maanta dalka britain waxaa ka da-aya roobab mahiigaan ah oo wata dabaylo xoogan oo qaarkood loo bixiyey magacyo waxaana ugu dambeysay dabayshii xoogga lahayd ee henk waana roobabkii dabaylo xoogan wata ee britain ka da-a kuwii ugu xooga weynaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyey cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aan gudagelin dhambaalada maxaa noo haysaa daanda waa mahadsan tahay ee dhegaystayaasha waxaan u soo qaban doonnaa heesta maryam iyo fanaanka bashiir cali xuseen inta badan ma ayaa waday mawilagaan afkaadoon kuu marahay hadalku iyo kuu maqsuudiyo meermeerigaay inta badan ma ayaa waday mawilagaan afkaadoon kuu marahay hadalku iyo kuu maqsuudiyo meermeerigaay mooday xaajadu meel wacan inay barayso meherkabiya loo haray waya duran ka taartoon macsalamaygu tiri kaamana mutaysay ahdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaa wayaduran ka taagtood macsalamaygu tiri kaamana mutaysay ahdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaa தினன்மையின் மரியனே மரணாக்காம பிரானே இனாத்மையாய் வேதாய் ஒருவாம் தாதி திரி சொன்னதா தினன்மையின் மரியனே மரணாக்காம பிரானே இனாத்மையாய் வேதாய் hadaad mooda caashadu maalma qura inuu yahay cilmigiisa maada oojiyo cayaar baad moodaysaa diray hadaad mooda caashadu maalma qura inuu yahay cilmigiisa maada oojiyo cayaar baad moodaysaa diray
aan intaasi ku dhaafnay heestaasi dhambaalka ugu horreeyana waxa uu naga soo gaaray xasan ismaaciil maxamed iyo cabdikariim axmed maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo khadar maxamed jaamac suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye axmed maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah roodo axmed maxamed iyo maxamuud haye oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu noogu yimid hooyo shanqaro maxamed cali aabe xasan maxamed xaawo xasan maxamed iyo caruurteeda maxamed xasan maxamed iyo farxiyo xasan maxamed iyo naadiyo cabdiwaaxid maxamed bakar xasan maxamed iyo habaryar nuurto maxamed cali iyo caruurteeda maxamed cali saqaawe iyo xaaskiisa habaryar nuurto xasan cali iyo caruurteeda abtitaliyow iyo habaryar khadiijo iyo caruurteeda hooyo xabiibo cali ciise iyo aabe axmed sheekh cabdi iyo saciido axmed cabdi faadumo axmed cabdi maxamuud axmed cabdi iyo xaaskiisa kifaayo maslax maxamed yuusuf maxamuud axmed haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho gaarsiinayaan maryan xasan maxamed iyo aadan cabdiraxmaan guuleed oo dhowaan gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho degmada dharkeenley waxaana ay leeyihiinna gabadhaas waxaa loo bixiyey muniiro cabdiraxmaan waxaan leenahay muniir allah ka dhigitiisuu weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta heesta kale aan dhegeystayaasha nuur u soo qabanayno waa ima baran codadkii maxamed yuusuf iyo zahre axmed
gala badweyne dariguna ka dheryahay gala badweyne dariguna ka dheryahaye haddii lagugu beego rabbi kugu bidhiyo rabbi kugu bidhiyo maka bixi lahayd haddii lagugu rabbi kugu bidhiyo rabbi kugu bidhiyo maka bixi lahayd inin rag weeyo lama amaleen inin rag weeyo lama amaleen ma baranahay nicmee ma baran gabogo ma baranahay nicmee ma baran gabogo
haatan aan dib ugu laabanno dhambaalladii aad inoo soo dirteen waxaa noo baaqaya hooyo aamine cabdi iyo carruurteeda iyo aabe cabdi maadey iyo hooyo canab diiriye gurxan aabe aadan barre maadey iyo carruurtooda farxaan aadan barre maadey iyo xaaskiisa sahre gaashaan iyo carruurtooda xasan xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa ayaan doctor axmed muuse iyo carruurtooda cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo hooyo ruqiyo carab macalin iyo carruurteeda hooyo canab foore iyo carruurteeda iyo cabdikariim xaaji cabdiraxmaan maadey xaaskiisa iyo carruurtiisa iqre xaaji cabdiraxmaan maadey odageeda iyo wiilkooda xuseen xaaji cabdiraxmaan maadey xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan reer xaaji cabdiraxmaan maadey oo kale ah baa layidhi ruun xaaji cabdiraxmaan maadey rees xaaji cabdiraxmaan maadey iyo cayn xaaji cabdiraxmaan maadey xamse xaaji cabdiraxmaan iyo xusni xaaji cabdiraxmaan iyo cabdicasiis iyo weliba cabdiweli xaaji dhammaan dadkaasi oo kala jooga soomaaliya kanada u k ireland iceland sweden iyo kenya waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan iyo milyuun cabdikariim cilmi oo ku aqalgalay magaalada isiyoolo ee dalka kenya waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin
waxaa noo baaqaya cabdulaahi faarax xaaji aadan iyo maxamed faarax xaaji aadan hodan faarax xaaji aadan adeero cumar xaaji aadan cali xaaji aadan cabdi xaaji aadan nuux xaaji aadan maxamed xaaji aadan jaamac maxamed xirsi maxamed nuur xaaji maxamuud iyo cabdi maxamed xaaji aadan waxaana ay dhammaantood tahaniyad hawada u marinayaan qadar faarax xaaji aadan iyo aamino xuseen xasan oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin iskuwaara ee banaheed kala siiyo owlaad qaar qabta aamiin aan mar kale dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestaani ay ku wada luuqaynayaan awees khamiis iyo luul jeylaani cali
Thank you.
daandurayow hambalyadan waxay naga soo gaartay hooye khadiijo kaysane mayow iyo hooye deeqo cusmaan maxamed cabdi barre iyo faarax cali barre mahad cabdi barre iyo cabdiraxmaan maxamed nuur qiyaas maxamed nuur iyo dhuux axmed xuseen cabdiweli faarax barre salme maxamed cabdulaahi suleymaan sheekh xasan geedi iyo axmed dhaqane daahir dhammaan asxaabtana waxay u hambalyeynayaan arooskii iyo aroosadda ceeble aadan ducaale iyo muxidiin cabdi barre oo ku aqalgalay magaalada gaarisa ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen isku waara ubad khaar qaban allaha idinku arsaaqo aamiin dhambaalkana waxa uu nooga yimid aabbayaasha kale ah cabdulaahi cabdi aadan cabdi cali xuseen cabdi cali xasan cabdi cali moxamed cabdi cali ibraahim cabdi cali iyo farxaan cabdi cali eedooyinka kale ah maryan cabdi cali sarreeya cabdi cali iyo cabdiyo cabdi cali iyo ceebla cabdi cali iyo riyaaq cabdi cali gabay cabdi cali iyo seynab cabdi cali iyo mayran cabdi cali isaaq cabdi cabdile iyo cumar madyarow doctor maxamed cabdulaahi cabdi deman ibraahim cabdi sayruuq ibraahim cabdi ubax ibraahim cabdi mahdi ibraahim cabdi shaakir ibraahim cabdi iyo dhammaan asxaabta waxayna tahniyad hawad u marinayaan cabdikariin ibraahim cabdi iyo xamdi daahir qaasim oo arooskoodu uu ka dhacay degmada beled xaawo waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggina arooskaasi allah ka dhigo ayaan leenahay kii ay kala kulmaan bashbashii barooqe ee ban uu kala siiyo owlaad kheyr qabta mar kale aan ku laabanno dhankii heesaha waxaan idiin haynaa heestan macaan oo ay ku wada luuqaynayaan salaad maxamed shardi salaad derbi iyo xaliimo cabdi afweyn
sidii of wareegkaad igu sii adkaatee ebadii jacaylkaad hadda iga taagto sidii oof wareegkaad igu sii adkaatee ibtiladaani haysaa inay yahay adaa igu abuure ibtiladaani haysaa inay yahay adaygu abuure ma markaanis aragnayba balaya siide ma markaanis aragnayba balaya siide ama markiyaad inantay ma markiyaad istaareexday annaa orxumaadid ayaad iga tag leedaay ahey iyo wahe axdi male haweeno ahey iyo wahe axdi male haweeno waayaha adduunkiyo nafsiga adeego arbiciyo hamiistuba waayaan isdhaafe waayaha adduunkiyo nafsiga adeego arbiciyo hamiistuba waayaan isdhaafe adaameel udgoonyo inayahay ilxareejooge adaameel udgoonyo inayahay ilxareejooge axdigiyo wanaagiyo dabadiilowne
warqadda dhankayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda aabba cabdiraxmaan maadeyax iyo caruurtiisa abtee cabdikariim cilmi iyo hooyo faadumo cabdulaahi iyo caruurtooda hooyo zamzam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda hooyo sahro dhaqane barwaaqo xaaji cabdiraxmaan maade iyo caruurtooda iyo wiile xaaji cabdiraxmaan iyo dhammaan ilmo xaaji cabdiraxmaan maaday oo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan malyuun cabdikariim cilmi iyo cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan maadey oo dhowaan ku aqalgalay magaalada siyoole ee dalka kenya waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin waxa uu dhambaalkana nooga yimid qadar sugow waxa uu joogaa dhambaalkana wuxuu nooga yimid qadar sugow salaad waxa uu joogaa beled xaawo waxaana uu halkan ka salaamayaa falxada cali daahiya iyo dhuuxa xuseen cabdi basra sugow salaad iyo siciid sugow salaad maxamed salaad jilcow iyo xabiibo salaad jilcow iyo kiin khaliif cabdi iyo iqra jilcow farxaan jilcow cabdixakiin jilcow iyo zakariya jilcow iyo ayaanle jilcow iyo sacdiye sheekh yuusuf waxaan filaynaa in ay dhammaantood ku dhegaysanayaan heesta kale aan dhegaystayaashana u soo qabanayno waa iskumaan ogeyn codkii cabdiqaadir xasan heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo waxnuurka kaa jirin afka lagaama sheego afeefkuu horraysiyo adkasimoo dambeeta midin lagu taalaa afgobaadka hadaaliyo araruu ka weynaa jacaylkaan abuurniyo ahdigaynu dhigaani miyo loolaheeni waxa nuurka kaa jirin afka lagaama sheego afeefkuu horraysiyo adkasimoo dambeeta midin lagu taalaa afgobaadka hadaaliyo araruu ka weynaa jacaylkaan abuurniyo axdigaynu dhigaani miyo loolaheeni kumaan ogin inaad oogtu weydaa kumaan ogin inaad bi'iisu ayaka kumaan ogin inaad raaxi goysa wiilkiyo xabaashanaad iyo seeda aftaagayga reebta waa- waa- kumaan ogin inaad oogtu weyda kumaan ogin inaad bi'iisu ayaka kumaan ogin inaad raaxi goysa dilkiyo xabaashana inaad iyo seeda aftaagayga reebta waa- waa- istareexdi maanto aday ku aqaati istareexdi maanto aday ku aqaati wadigana roose walaneegnu aaya istareexdi maanto aday ku aqaati istareexdi maanto aday ku aqaati wadigana roose walaneegnu aaya aan naftiida ogolaati ruuxan arxan igalayno umiyaha dhammaantiis uga soo godoomi inkastooda baaliyo ixtiraam ku leedahay sida aar libaaxday isha kugu gubaano aya malaha duunkuye naftiida ogolaati ruuxan arxanii galayno umiyaha dhammaantiis uga soo godoomi inkastooda baaliyo ixtiraam ku leedahay sida aar libaaxday isha kugu gubaano aya malaha duulkuye kumaan ogin cilmi uugti loo qooday kumaan ogin in adigu afgoysaa kumaan ogin inan kala irdowna ilkiya xabaashana inaad ii horseedaa asagayga reebtaa Oh, oh, oh. iskumaan ogin cilmi uugti loo qooday iskumaan ogin in adigu afgoysaa iskumaan ogin inan kala irdowna ilkiyo xabaashana inaad iyo siita asagayga reebtaa oh.
iskumaan ogeyn heestaasi waxaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halkaad weli nagal socotaa waa washington waxaan idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur dhuur buqaari iyo anigu ibraahim xasan daanduray haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha waa kan mahad cali xidar
tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa ka socda magaalada muqdisho tartankan oo ay hareeyaan qalalaasa maamul ayaa la ciyaaray dhowr kulan ciyaartii u dambeysay waxay dhex martay maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland kulanka oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa kusoo dhammaaday laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday xulka kubadda cagta koonfur galbeed oo ciyaar cajiib ah wajahday xulka lagu naaniso maroodiyaasha ee jubbaland haddaba kulanka kadib ayaa mikrofoonka v o eda la dhex qaaday taageeraashii faraha badnaa ee usoo daawashada tegay ciyaartii u dhexeysay jubbaland iyo koonfur galbeed asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuhu waxaa laleeyahay horta dareenkii lama qiyaasi karo maanta inaan gul qaadaayana kolay waan ku seexda waanu ku soo toosay bartaan waan ku imaaday guushan ana kaa qaadayna haddii alla idmo insha allah soo baxdo koobkana bay dhawa aan geeyaan jecla insha allah niyo horta eedeeda aan ka dhawa way baleeray magaca cabdirasaaq dahral yare wallaahi saaxiibo beemikii sheekhow aan haddaa markii aan garoonka na galay jubbaland hal goola qaadadaase koonfur galbeedna lama goola late hadday ba saadalayan waan saadalintan habati taasna ogaay koonfur galbeed wallaahi is not easy koonfur galbeed cobsama ku qabo koobkan koonfur galbeed bay dhow janaaka dee hob ilaahay karaal naqdo inta guule ilaahay ku sokow isin lutiga kajarta dadaal badan sameeya maantana koonfur galbeed iyo jubbaland mi insha allah jubbaland wayba ilaataa waa meel yaro koonfur galbeed ka tirsan way laakiin nimankaana dhirfanaa may ataa koonfur galbeed ee malaraymaan dhirfantaa gobolka banaadir hirshabeelle iyo jubbaland ayin dhami hob ilaahay karaal yoonu kureefada hob ilaahay karaal naqdo koobkan qaada taa koonfur galbeed taa kujeedu yoo dagaal ma gorodayaan mana dagaalamayaan dhagaxana ma tuurayaan hob ilaahay karaal may lahaa guule markas unu qaadadaane dhagax turka hal noo jeerjeer hal noo jeer dhagax tur hal noo jeer hob ilaahay karaal naqdo
wallaahi geeka eedeedaan faraxsano dalkay meel walbaroogan xambalyo ilaa baydhaw ilaa bakoolhay ku dawaaldabayba tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir da waxaa hareeyey rabshado maamul oo lagu daray taageeraal xamaasadeedsan kadib markii ciyaartii la dheelay khamiistii ee u dhexaysay xulalka kubadda cagta hirshabelle iyo gobolka banaadir gebi ahaanba la joojiyey kadib markii taageeraal cadhaysan dhagxaan kala daaleen ciyaartoydii labada xul ee ciyaarayay kulanka taas oo keentay in ciyaartii lagu kala tago iyada oo maraysa daqiiqadii toddobaatanaad qaybtii dambe ee kulanka macaashaqiinta kubadda cagta iyo mas-uuliyiinta labada maamul ayaa u dheg raaracinayay waxaa laga yeelayo kulankii la joojiyey go'aan qaatay saacadood oo ay soo saareen guddiga anshaxa xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa lagu sheegay in saddex gool iyo saddex dhibcood faraqa loo geliyey xulka kubadda cagta ee hirshabelle iyada oo wixii ka dhacay khamiistii istaada muqdisho dusha laga saaray xulka kubadda cagta ee banaadir ama caasimada go'aanka kadib madaxda isboortiga ee gobolka banaadir ayaa qaadacay go'aankii xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaayna soo saareen warqad racfaan ah oo ay ku diidan yihiin go'aanka ka soo baxay xiriirka kubadda cagta soomaaliya maanta oo sabti ah ma jiraan ciyaaro ka tirsan tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana beri loo ballansan yahay kulanka loogu magac daray derbi caasimada oo u dhexeeya galmudug iyo banaadir mahad cali xidir v o a muqdisho
waa tahay haatana dhegeystayaal dhankii heesaha ayaan jaleecaynaa ku soo dhowaada masxiis iyo heestan
taas ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddani galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysay washington intaan dhegitaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
urgumada jacaylka leh hibashada madaaye